barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka afnimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin isniina shan iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo barnaamijka dhallinyaradana wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo asahle cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka duurkan hanarada dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada boosaaso lagu soo xiray tababar la xidhiidha kalluumaysiga waxaan bartay kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo sida looga jilaabto iyo maraakiibta badda sida loo fuuro loo raaco sida yacni fiishinka iyo kalluumaysiga badda sida g b s yada sida loogu haro bosiishinka loo sheego cilmigaasaan bartay waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ololo nadaafadeed iyo wacyigelin dhanka caafimaadka ah ka wada gobolka sool inta barnaamijka uu socdo waxaan ka maqnayn
aragga dholliyo dhirbaad tahay sidii dhaarabkii dhadaad tahay indhalaalkana dheeman baad tahay daalculumiyo dhowrsan baad tahay
ciyaarihiina waan idiin haynaa iyo qodobo kaloo dhowr ah balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ilhaan cumar oo ka mid a aqalka wakiilada dalkan maraykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tiro ah tan iyo markii madaxweynaha dalka maraykanka uu dhigay bartiisa twitter-ka muuqaalkeeda ay kaga hadlaysa sebtembar labadii kun iyo aaniraahde bishii sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii markaasi oo ay dhaceen weeraradii argagixiso war qoraale oo ay soo saartay axaddii ilhaan ayaa waxa ay sheegtay in inka badan ay khataraha soo wajahay ay yihiin kuwo xiriir ah lana xiriira markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu soo hadal qaaday korarka islamarkaasina uu soo dhigay bartiisa tuurarka muuqaalkeeda korarka qalalaasaha iyo falcelinta naceybka ayaa waxa ay sheegtay inay geysanayaan xagjiriin maraykan iyo kuwo kale oo ku dhaqan meelo kala gedisan oo dunida iyadoo sheegtay inaanan layska indhatiri karin in dhammaan waxyaabahani uu dhiirigeliyey madaxweyne trump hadallada qalalaasaha iyo naceybka ku salaysan ma ahan kuwo dhammaantoodba waa kuwo nooc kasta leh oo uu ku jiro ayay tiri kuwa bulshadeena dhexdeeda la gelinaya waxa ay sheegtay in bulshada dhexdeeda maraykanka aysan boos uga banaanayn nacayb gaar ahaan ayay tiri marka uu taliyaha ciidamadeena ka hadlaya arrimahaasi waxa ay qortay in dhammaan ay sheegtay maraykanka guud ahaanba ay yihiin dad iyagu aysan mudnayn in nacayb uu soo kala dhex galo mas-uuliyiin kusugan bariga waddanka afghanistan ayaa sheegay in kooxo hubaysan ay rasaas ku fureen gooba xafladda roosa oo ay ku dileen halkaasina shan ruux ayna ku dhaawaceen shan iyo toban kale kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay inay baxsadeen mas-uuliyiinta ayaa sheegay inaysan garanayn sababta ka dambeysa weerarkaasi ka dhacay gobolka khoost axaddii kooxda taalibaan iyo kooxo kale oo mitidiina ayaa ku sugan agaarka xadka bakistan balse weerarada lagu qaado aroosyada ayaa kuwa aan caado ahayn
aan ku bilownay macadka kalluumaysiga iyo badmaaxidda magaalada boosaaso ayaa toddobaadkan dhallinyaro dhowr ah u soo gebagabeeyey tobabar la xiriira sida badda looga kalluumaysto wariyaha v o eda ah ee boosaaso ayaa mikrofoonka waxa uu la dhex maray v o eda qaar ka mid a dhallinyaradaasi
cilmiga badda waxaan bartay kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo sida looga jilaabto iyo maraakiibta badda sida loo fuuro loo raaco sida yacni fiishinka iyo kalluumaysiga badda sida kalluunka noocyadiisa kala duwan g b s yada sida loogu haro bosiishinka loo sheego cilmigaasaan bartay meeqa bilood baa baranaysa laba sano waan baranaya waa gartay xirfadan aad baratay horay maxaad u taqaanay horey waxaan secondary baan kasoo baxay wax kale ma waa gartay marka goorta secondary kasoo baxay iyada ayaan galay xirfadan lagu baray cilmiga badda ah ma filaysaa xilligan inaad eh, ku shaqaysato insha allah filaya waan rajeynaya maxaa ka mid a waxaad rabto inaad ku shaqaysid waxaan rajeynaya inaan waxaan badda oo yani u jallaabasho tago maraakiibta iyo ka shaqeeyo iyo- iyo wasaaradda iyo wixii insha allah aan shaqa kalluumaysi ku tacalluqa inaan ka shaqeeyo waan rajeynaya insha allah maxaa kugu kalifa marka inaad eh, cilmigan badda baratid Een, waxaa igu kallifay inaan bato waxaan ognahay dadka barta cilmiga dadka barta cilmiga badda waa dad aad u yar cilmiga badda waa cilmi sii dabargo'aya Een, waxaa igu kallifay een, dadkii maadaama ay isugu yimaadeen magaalo ci- badda uu yahay asad u- asad soomaaliya u hadhay xeebta ugu dheernaa ay soomaaliya ka mid tahay isla marka waxaa igu kallifay inaan iyada ka shaqaysto waxaan rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan insha allahu tacaala aan uga faa'iideeyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer puntland dhammaantood Way, qalabkaad ku shaqaysanayd ma haysataa mise eh, waxaa ku ballan qaaday macallimiintii eh, macadka badda aad ka qalin jebisay qalabka insha allahu tacaala waxay ballan qaaday inaan heli doono badda iyo iyo macadka iyo wasaaradda iyo kullaba insha allahu tacaala inaan ka helo ayaan filayna insha allah waxaan higsanayaa insha allahu tacaala inaan n- nolol maalmeedkeeda aan ka shaqaysto isla markaana aan insha allahu tacaala aan ummadda uga faa'iideeyo iyo qoyskayga Eh, magacaaga sheegtaa waay waa siciid ibaan muuse haye eh, siciid eh, xirfaddan aad baratay waa xirfadda eh, badda iyo macadka waxaad ka baxday kalluumaysiga ee boosaaso bal ka waran xirfaddan maxaa ka aaminsanayd marka hore Ee, bismillahi raxmaan raxiim horta xirfaddan anaga waxaan ka aaminsanaa een, xirfaddu waxa weeye een, aan aad u jeclaa een, aadna aan u danaynayo muddo badan een, ilaa dugsiga hoose aad baan u danayn jiray maantana een, sharaf weyn bay tahay inaan ku guulaysto aan dib- een, een, soo gebagabeeyo een, so- een, saa la socoto sanad baan u baagamoodiyey inaan inaan een, barto marayniska qaybta badmaaxidda een, maraakiibta een, een, quusitaanka dhinac walba ayaan insha allahu tacaala ka- een, ka dhamaystirna- een, ka dhisnahay Een, waxaan ahay hadda saacadan een, nin een, isku aamini kara badda dhinac kastaba maraakiib ha noqoto quusitaan ha noqoto doonyo ha noqoto aad iyo aad baan waxaan u jecelahay inaan een, ku guulaysan karo hamigayga Een, waxaan jecelahay inaan noqdo een, een, badmaaxe een, caana een, een, maraakiibta een, een, kabtan caana Een, insha allahu taala waxaan jeclahay ummadda soomaaliya inaan een, ku badbaadiyo wax kasta oo migras ay iga baahan yihiin oo badda ah Een, ha noqoto een, een, een, kalluumaysi ha noqoto maraakiib ayuu nooc een, waxaan ahay nin isku aamini kara xirfadda aan bartay kuna kalsoon naftiisa insha allahu tacaala markaagii hore ka waran intaadan eh, macadkan aad soo gelin Een, aad iyo aad baan u danayn jiray oo aan u taageri jiray inaan mar walba maraynis noqdo oo badda aan wax ka barto Way, badda eh, maadaama aad barateen sida marar maraakiibta loo soo xiro badda looga jillaabto horey nin dhallinyaraha baa tahay dabaasha say isku aheedeen dabaasha een, ma aanan aqoonin laakiin waa ka dhisnay hadda waa ka tababarnay oo tababaro badan baa soo qaatay Een, intaan doono badda ku maqnaan karaa oo quustaan ku maqnaan karaa intaan doono baan dabaalan karaa Een, waxaana insha allahu tacaala nin een, haddii markabka een, cilada ku dhacdo in safetigiisa iyo naftiisa wax kasta ilaahay horta qodar- qoray laakiin nin safetigiisa iyo markabka iyo naftiisaba een, insha allahu tacaala nin een, aan ku kalsoon naftiisa oo badbaadin kara maana insha allahu tacaala ilahay wax badbaadiye
magacaygu waa badmaax maxamed cali fanow Eh, eh, maxamed calin fanow eh, macallimiintaa ka mid ahayd mise arday baa ahayd waxa weeye eh, wardhafoor buu ku yaallaa waxaan ahay ardada qalin jabinaysa baan ka mid ahay Aye.
macnaha macallimiintii ardadan isku mid maha iskuna uniform maaha macnaha dharkaas cad oo maaragtay eh, kabtanimada waxa wata waa ardada Aye.
alxamdulilahi rabbilcaalamiin laba sano oo consecutive ayaanu maarata hawshaa ku jirnay Eh, dhabaradaag bay u baahnayd dhabaradaeg bay u baahnayd waxa weye waa u dhabaradeegnay ilaahayna waa nagu guuleeyey waxaanu baranay culumta kala gud- kala duwan ee badda lagaga shaqeeyo oo ay ka mid yihiin navigation system oo habka hogaaminta ah maraakiib hadday noqon lahayd sidii loo wadi lahaa fishing system oo ah moogta sidii loo kalluumayn lahaa waxaanu baranay processing system oo sidii wixii loo helay- loo helay- la helay wax soo saarkii loo habayn lahaa
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf oo la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi macadka kalluumaysiga iyo badmaaxidda ee magaalada boosaaso tababaradaasi usoo xirtay saare markaan goordhow ciyaarihi ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa iyo qodobo kale balse dhinacii heesaha haddii aynu jilleecno heesta dhowrsan iyo fanaanka maxamed kaadheeri
aragga dholliyo dhirba tahay sidii dhaarabkii dhadaa tahay dhalaalkana dheeman baa tahay dhaalxulub iyo dhowrsan baa tahay aragga dholliyo dhirba tahay sidii dhaarabkii dhadaa tahay dhalaalkana dheeman baa tahay dhaalxulub iyo dhowrsan baa tahay dhaqanka gobannimo dhalbaa tahay tacaliil ka fogo dhammaa tahay dhismaha qoyska dadhacab tahay dhigiyo lol lagu dhibaad tahay dacabqanka gobannimo dhalbaad tahay dhacaliil ka fogo dhammaad tahay dhismaha qoyska dadhacab tahay dhigiyo lol lagu dhibaad tahay dhaayihii ku harkaadu dheef tahay maarquura ku dhugtaada ku dheer tahay dhawaaqaaga dhagaha culayo habeel dumariyo dhibaad tahay dhaayihii ku arkaadu dheef tahay maarquura ku dhugtaada ku dheer tahay dhawaaqaaga dhagaha culayo habeel dumariyo dhibaad tahay dhabtii ruux loo dhintaa tahay dhibaatana loo mutaa tahay dhamiba hab lahaado bardheerto dhigaa keli dhowrtay baa tahay dhabtii ruux loo dhintaa tahay dhibaatana loo mutaa tahay dhamiba hab lahaado bardheerto dhigaa keli dhowrtay baa tahay qalbiga laba dhinac dhambaad tahay abdhabariyo dhiig wadaad tahay idirka kala gaala dhexdeeniyo dhantaalkan wadow dhugaal tahay qalbiga laba dhinac dhambaad tahay abdhabariyo dhiig wadaad tahay idirka kala gaala dhexdeeniyo dhantaalkan wadow dhugaal tahay dhaayihii ku harkaadu dheef tahay maarqura ku dhugtaada ku dheer tahay dhawaaqaaga dhagaha culayo habeel dumariyo dhibaad tahay dhaayihii ku harkaadu dheef tahay maarqura ku dhugtaada ku dheer tahay dhawaaqaaga dhagaha culayo waata heesaas halkaayna kaga gudubna v o a ayaad ka dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta markan dhinaca iyo sool dhallinyaro iskood isku xilqaantay oo ku dhaqan deegaanka ballicad ee ka tirsan gobolka sool ayaa waxa ay sameeyeen ololo nadaafadeed iyagoo oo haatan wada ololo caafimaad oo ay ku wacyigelinayeen dadka ku dhaqan deegaankaas warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol urur dhalinyara oo ka dhisan deegaanka ballicad ayaa bulshada deegaankaasi u soo bandhigay waxqabadka ay dadka deegaanka u qabteen dhalinyarada deegaankaasi ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay xamse jaamac muuse sanago oo sharaxaya ujeedada ururkan dhalinyarada ay u sameeyeen iyo waxyaabaha ay u taagan yihiin haddaan u gudbo aasaaska ururka la aasaasay iyo sababihii loo aasaasay iyo wakhtigii la aasaasay Ah, ururkan waxaa la aasaasay kowdii bishii afraad afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa loo aasaasay baahiyo markaa deegaanka ka jiray oo runtii saddex iyo toban xubnood oo mar iminka aan u malaynaya afar xubnood oo keliya ka joogaan oo markaa deegaanka wax dhallinyara ku sugnaa Ah, markaasi oo deegaanka labada iyo to- labada kun iyo toddobiyo dhallinyara ku sugnaa Ah, markaasi oo deegaanka labada iyo to- labada kun iyo toddobiyo tobankii ay ka jirtay abaaro iyo marxalado aad iyo aad u adag dhalinyaradan ayaa ku guulaystay inay deegaankooda u sameeyaan qorshe qashinka looga gurayo sidoo kalena dhibaato dhanka xabaalaha deegaankaasi ku yaalay ay deyr u sameeyeen sida uu sheegayo cabdixaafid cabdilaahi yuusuf oo ka mida dhalinyarada ururkaasi samaysay
hawsha koowaad ee ahmiyadda koowaad mar walba uu u lahayd ama uu siinaya waxay ahayd fayadhowrka deegaanka magaalada iyo bulshada waxaa lagu wacyigeliyey qof kasta iyo meherad kasta iyo xaafad kasta inay jawaan samaysato maalinta qashinka la qaadayo ee isbuuculaha oo maalinta khamiista ku astaysan ay bannaanka iyo dhabbada gaadhigu iyo inamadu ay ka qaadayeen soo dhigan iyadoo ay sidaas tahay haddana waxaa jirtay dayaca aad u fara badan oo xabaalaha ka taagan dareenka noocaasa markii xubnaha ururka ay ka munaaqashoodeen ay wax iska weydiiyeen waxay go'aankama dambaysa ku gaadheen in iyagu ay wax bilaabaan bulshadana marka ay wax kaga raadiyaan in ay bilaabaan sidii dhisme loogu samayn lahaa ama dayr loogu wareejin lahaa xabaalahaas deegaanka ballicad malahan xarun hooyada iyo dhallaanka dhallinyaradan ayaa sheegay qorshaha ugu horreeya ay qabanayaan inay tahay siday bulshada deegaanka ugu wacyigelin lahaayeen inay haweenka iyo caruurta deegaankooda ay u heli lahaayeen xarun hooyada iyo dhallaanka ay ka faa'iidaystaan oo dhanka caafimaadka ah cabdifataax axmed barre ayaa sheegay qorshaha ugu muhiimsan ay sannadaha soo socda qaban doonaan dhallinyaradan inay tahay labada sanno ee soo socota haddii ilaahay yidhaahdo goob caafimaad in la helo xarun caafimaad oo shaqaynaysa oo shaqaalaheedu ay joogaan oo dawadii ay joogto oo hooyada had deerto ballacad laga qaado meelaha inoogu dhodhow marka loo qaado tusaale lascaanood oo kale dee jidka dee intay sii socotaaba wakhtiga ama booqoo boqoljeeto waa isku mid booq iyo iyo laascaan waynoo siman yihiin qodobkaasna inaannu ka dhabayno magaaladu saad og tihiin goob dadweyne oo lagu iibiyo xoolaha nool ma laha iyadana inaan u howlgalno garab istaagga dhallinyarada deegaanadaasi ayaa waxay yihiin kuwa ay door fiican ku leeyihiin haweenka ururada kala duwan ee bulshada xalimo ducaale oo ka mid a haweenka deegaankaasi ayaa ka mida dadka dhiirigelinta u sameeya dhallinyarada si ay horumar wanaagsan uga samayn lahaayeen arrimaha bulshada midnimo waa heeganoo way habaysan tahay midnimo waa heeganoo way habaysan tahay hawshii ay doorteen degdeg bay u xanaanayaan inama heegana hogidii howlgalaaw kacay ururka dhallinyarada midnimo ay soo bandhigeen aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waxqabadkay qabteen waan anugu markii u horraysay bilowgii aan ka warhayey hooyooyinkii la shaqeeyay baan ka mid ahaa anugu aad iyo aad waxaan u soo dhowaynayaa waxqabadka ay qabteen ururka dhallinyaro midnimo ee degmada ballicad haddana waxaan doonaynaa inaan lahorena waa ula shaqaynay iminkan aan la shaqeeyo
dhallinyaradan ayaa waxay ka shaqeeyaan deegaan aan maamul xoogan lahayn waxayna bulshadu ka hadlayaan dhibaatooyinka caafimaadka waxbarashada isutaga dhallinyaradan inay muhiimad gaara u tahay wax fara badanna ay deegaankooda ay ka qabteen cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
markana dhinacii ciyaaraha bal aan u leexdo jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
aad u mahadsan tahay saare cabdi kulan wanaagsan dhegaystayaal ciyaar xiise badan oo ka tirsan horyaalka brimier liaga ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay dhex martay kooxaha chelsea liverpool kulankaasi oo si weyn loo wada sugayay kadib markii saacado uun ka hor ay soo dhammaatay ciyaartii dhex maraysay kooxda manchester city crystal palace oo city ay saddex gooli gool kaga adkaateen ariga crystal palace lamar ahaantaasina hogaankaasi ku meel gaar oo loo wareegtay liverpool ayaase kulankaasi ay la ciyaaraysay chelsea wuxuu ahaa mid muhiimad gaara u leh sadio mane ee daqadii koy kontonaad goolka koowaad ciyaartaasi layska dhaliyey dabadhaafiyo goladaha naadiga chelsea kaasoo ay ka soo wada shaqeeyeen ciyaartooyda naadiga liverpool ha yeeshee laba daqiiqoon kadib goolkaasi ayaa gool kaleoo aad u qurux badan waxa uu dabadhaafiyey golwadaha naadiga chelsea ciyaaryahankii hore ee naadiga chelsea u ciyaaraya maxamed salax oo markaa sida muuqata dib ugu soo laabtay kaalintiisii goldhalneed oo muddo uu markaa uu ahaa mid ka maqnaa dhinaca goldhalinta horyaalka dalkaasi ingiriiska guushaasi naadiga kubadda cagta ee liverpool ay gaartay ayaa waxa ay dul dhigtay in ay horyaalka dhibcood ku hogaamiyaan iyadoo hadda labaad ay tahay manchester city oo dhibco ay iska leedahay ha yeeshee manchester city hal kulan aya baaqi u ah haddii kulankaasi baaqi u ah ay badiso micneheedu wuxuu yahay in iyadu horyaalka hogaaminteeda la wareegto maanta watford waxay la ciyaari doontaa naadiga arsenal kooxahan waxa ay weli isku dayayaan in ay kaalinta afraad ku tartamaan marka la fiiriyo manchester united chelsea iyo tottenham hosbury arsenal intuba oo iyagu midba midka kale doonaya in ay xaqiijiyaan kasii mid ahaanshiha horyaalada james leaga sanadka soo socda kuwa ciyaari doona waxaa naadiga tottenham oo saddexaad ah ay leedahay lixdan iyo toddoba dhibcood hal kulan ayaana baaqi u ah naadigaasi tottenham hosber halka naadiga chelsea oo shalay laga adkaaday ay afraad fadhido oo iyaduna sidoo kale markaasi iska leh lixdan iyo lix dhibcood manchester united ayaa shanaada oo iska leh lixdan afar dhibco hal kulan ayaa baaqi oo iyaduna arsenal ayaa soddon iyo labo kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay lixdan saddex dhibcood arsenal maanta haddii ay badiso waxay lahaan doontaa lixdan iyo lix dhibcood oo waxay isku dhibco noqon doonaa naadiga chelsea oo hadda afraad joogta waxyaaba kusoo kordha natiijooyinkaasi waan idiinsoo gudbin doonaa qaybta hoose waxaa ku jira naadiyada harrisfield town fulham iyo carif city oo haddii sidan ay ku dhammaato micnedu ay tahay inay heerka labaad ee koobkaasi ay sanadka soo socda ka ciyaari doonaan zeeriyada dalka talyaaniga naadiga yuventus ayaa laga hortaagay inay sanadkan ay dabaaldegto xilligan toddobaadkan kadib markii guuldarro ay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee waa naadiga ay la ciyaartay spal oo guuldaro laba gooli gool ay kala kulantay haddii naadiga yuventus ay guulaysan lahayd micnedu wuxuu ahaan lahaa inay dabaaldegto roma waxay la ciyaari lahayd waxay la ciyaartaan dhehe wadaneza waxaana ay kaga adkaatay gooli waxba laziyo iyo milan gooli waxba milan ayay ka wadroonatay shalay waxaa kulamada dheelay la ciyaare ka mid ahaa naadiga fersonan oo iyadu la ciyaartay inter saddex gool iyo gool inter ayay ku wadroonatay napoli saddex gool iyo gool waxay ka adkaatay kievo barma iyo saswala bareejo goolo la-aan ayay ku hortageen zamdoriya genowana laba gool iyo waxba naadiga zamdoria ayay ku wadroonatay fiorentina iyo bolonya barbaro eber eber ayay isla dhaafi waayeen emboli atlana ayaa maanta dheeli doona waxaana yuventus ay ku hogaaminaysa siddeetan afar dhibcood soddon laba kulan oo ciyaartay napoli lixdan toddoba dhibcood iska leedahay inter ayaa saddexaada lixdan dhibcood ayaa iska leedahay milan konton iyo shan dhibcood ayaa iska leedahay roma ayaa konton afar dhibcood iska leh oo milan markaasi hal dhibc ka hoosaysa dhinacaas iyo dalka ingiriiska iyo dalkaasi talyaaniga markaan ka gudubno oo laliigaha dalka spain aynu aadno waxaa shalay la ciyaaray naadiyada real vayodolid waxay la dheeshay khitabe waxaana ay ku kala tageen laba iyo labo atletico bilbao waxay la dheeshay naadiga rayo vayacano saddex gool iyo laba gool ayaa waxaa ku awdronaday naadiga atletico bilbao real sociedad gool iyo gool bareja ayay la gashay naadiga eber kharona waxay la ciyaartay valreal gool iyo waxba guuldaray kala kulantay naadiga kubadda cagta ee valencia iyo leventana saddex gool iyo gool naadiga valencia ayaa ku wadronaaday laganes ayaa maanta waxay la ciyaari doontaa naadiga real madrid goorsii horeysana naadiga barcelona ayaa barbaro eberi ebera la gashay naadiga weska naadiga atletico madrid waxa ay laba gool iyo waxba guuldaro kala kulantay naadiga kubadda cagta seltavigo sevilla saddex gool iyo labo waxay kaga adkaatay naadiga real bets spanyol iyo deportivo alvesna laba gool iyo gool spanyol ayaa ku wadroonaday barcelona ayaa horyaalkaasi hogaaminaysa soddon laba kulan oo ciyaartay toddobaatan afar dhibcay iska leedahay atletico madrid oo kusoo xigta lixdan shan dhibcay iska leedahay real madrid oo kulan maanta ay ciyaari doonto waxay iska leedahay lixdan dhibcood naadiga kubadda cagta ee sevillana konton laba dhibcay iska leedahay maalinta beritaha waxaa la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan champions leaga oo lugta labaad oo la xaqiijin doono kooxaha sii gudba oo samifeenalaha u sii gudba waxaana kulmmadaasi oo hore lugtii hore u soo dhacay ay hadda kooxuu isku arki doonaan naadiga barcelona ay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga manchester united barcelona ayaa gooli waxba waxa ay wadatay faa'iidaha kulankii hore lugtii koowaad manchester united gurigeeda lagu soo ceeray kaga soo awdroonatay yuventus iyo ayakisna gooli gool ayay kulankii hore kusoo kala tageen oo kulankan hadda gegada yuventus ka dhici doona ayaa waxa uu yahay mid maalinta beritaa dhici doona kulmo kale ayaa arbacada dhici doona waan idiin soo gudbin doona natiijooyinka iyo sida kooxuhu ay markaasi isku arkaan xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
jamaal axmed cusmaan iyo ciyaarihii aan intaasi kaga gudbino markana kusoo dhowaada gacalo iyo codadka baxsan ee cawaale aadan iyo hani u k
Bobby.
heesaasi fanaaniinta cawaaladan iyo haniy u k waxaad ka dhegaysanaysaan v o a waxayna gebagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta saare cabdixmed iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayadana la socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaanteen isku duban waxaynu kaga tagaynaa nabadgelyo
Bye.